barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eedood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhurnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti shan iyo tobanka bisha julaay sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadihin doona saare cabdi axmed iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mida barnaamijka madasha dhallinyarada oo kaalinta ay dhallinyarada qurbajoogta ah ee ka soo jeeda magaalada caabudoq ka ciyaaraan nabadda iyo isdhexgalka bulshada ku saabsan maanta kolley waxaan dareemayaa inaan caqabado badan nala soo kulmi doonin waayo waxaana dad dhallinyaro ah ka imaaday qurbaha u dhashay deegaanka ku koray ku barbaaray dadkii haddaana intii badnayd oo naqaana ay ka tageen kuwa waayeel ah ay joogaan oo maaragtay magac annagii garanaya xataa magacii nagu qadarinaya
kaalmihii heesaha ayaa iyaguna barnaamijkayagan duhurnimo dhallinyarada maanta ka maqnaan doonin heesaha aan idii haynana waxaa ka mid a
dhinacii ciyaaraha ayaa iyaguna barnaamijka qayb ka noqon doona balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkii dunida
waxaa la tilmaamayaa jiritaanka xubin kale oo iyaguna ka qayb galay kulankii ka dhacay daarta trump tower ee ku qabsoomay bishii juun sannadkii a kaasi oo la tilmaamay inuu dhexeeyey xubno ka mid a kooxdii ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump iyo weliba looyaro ruusha waxaana la falanqaynayaa haddii kooxdan ololuhu ay gacan saara ay kala yeesheen in si ay saamayn ugu yeeshaan doorashada madaxtinimada ee sannadkii hore ka dhacday waddankan maraykanka anatoli ismakajof iyo renat ascalantin oo asalkoodu ruush yahay ayaa warbaahintu ay ogaatay maalinimadii jimcihii iyagoo kulanka uu ku wehelinayo garyaqaana ruusha oo lagu magacaabo nataliya fenselinkiya
mid ka mid a saraakiisha ugu sarreeya kooxda daacish ee dalka afghanistan ayaa lagu dilay duqeyn dhinaca cirka oo ay qaadeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka kaasi oo noqonaya kii labaad muddo afar bilood ah iyo kii saddexaad ee lala beegsado tan iyo sanadkii hore labadii kun iyo lix iyo tobankii kooxdaasi saraakiishooda sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa jimcihii sheegay in abusayid bishan julaay koob iyo tobankeedii lagu dilay xarunta kooxda ee deegaanka kunar ee waqooyi galbeed ee afghanistan iyadoo sidoo kalena weerarkaasi lagu dilay xubno kale oo ka mida isla kooxda xogayaha difaaca ee dalkan maraykanka jim metis ayaa isna waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi mid calaamad u ah dadaalka maraykanka ee la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ku sugan afghanistan isaga oo sheegay in dhanka saxda ahna ay u socdaan
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa washington sidii caadada baynu ahayd maalin kastoo sabtiyo dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada caabud waaqi noogu soo diyaariyey waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaan doona degmada cabuudwaaq ee gobolka galguduud barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxa uu ku saabsanaan doonaa hadduu eebba idmo colaado badan oo ka jiray degmada cabuudwaaq waxa ay saameyn ku yeelatay dhallinyarada in badan oo dhallinyaro ah ayaa dagaaladii dhacay saameyntu waxa ay sababtay in ay ku kala xirmaan haddaba waa mawduuca barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona hadduu eebba idma bashiir maxamed ow cali faaduma cabdul faarax iyo cabdikaafi yuusuf aadan dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada qurbaha ka timid waxa ay ku sugan yihiin degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud waxa ay wadaan dadaal dhalinyarada degmada cabuudwaaq loogu sameynaya isdhexgal haddaba waa mawduuca barnaamijkeenna toddobaadkan dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waa mahadsantahay aan ku hormara bashiir maxamed ow cali waxa aad ka mid tahay dhallinyarada degmada cabudwaaq gaar ahaan ee kuwooda ka yimid ee dalalka qurbaha ee barnaamijkan isdhexgalka dhallinyarada aad bilowdeen maxay tahay sababta idinku dhalisay ee aad u bilowdeen in dhallinyaradii isdhexgal aad u samaysaan
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay cabdi waaxid walaale waxaa weeye markaan magaalada nimid degmada cawdaaq waa magaaladii aan ku dhalnay marka markaan aragnay colaada eemahan oo dhan ka jiray intii muddadii lasoo dhaafayba kadib dhallinyaradii waa kala xirxiran tahay qol walba meeshoodii bay gashay waxaa yaraaday isdhexgalkii bulshada waxaan sameynay dhallinyaradii baan dhexgalnay qol walba meesha ay joogtay baan ugu tagnay wareysi aan ka soo qaadnay markaan ogaanay dhallinyarada wax dhibaato hoosaas u sii weyn inaysa dhex jirin colaadan ay tahay mixniin sheeg cabsi iyo tuhun ku salaysan oo qof walba uu baqayo ayaan waxaan qaadanay go-aan ah inaan wax ka qaban karno marka anagu waxaan qorsheynaynaa keliya inaan isku keenno dhallinyaradaas aan dhahno idinkaa walaalaha idinkaa degmada wada degan idinkaa ay noloshu idinkugu jirtaa iyo nabaddu dan marka waxaan dareenay kala qoqobsanaantan iyo dhallinyaradaanu mid walba micniisha geeskiisa u xiran yahay inay sii joogteynayso inay u ekaato degmada cawdaaq meel colaaduhu ay ragaadiyeen colaaduhu ay la hareen marka arrintaasaan ka shaqeynayna walaale meel fiican baynu noo maraysaa aad baa umahadsan tahay bashiir cabdikaafi yuusuf aadan waxaad ka mid tahay dhallinyarada ka timid qurbaha gaar ahaan amerika kaalinta dhallinyarada qurbaha ka timid ay ka qaadan karto in dhallinyaradii degmada ku nooleed la isu keeno isdhexgal loo sameeyo la ilowsiiyo colaadda intee la ekaan kartaa adinkoo fiirinaya marxaladii deegaanka iyo aqoontii inta badan iyo xogta aada haysaan
cabdi waaxid waa mahadsan tahay runtii waxaanu ka qayb qaadan karnaa kaalin aada weyn baan ka ciyaari karnaa taasi oo ah deegaanka siduu bashiir sheegay waa ku dhalanay waa kusoo kornay waa kusoo barbaarnay xaafadaheeda iyadoo intaan ka yar baan naqaanay dadka joogaahi aada ha u farabato laakiin inta badan dhalinyarada yararka haddaana garan xataa kuwa kaleeto oo ka waaweyn ayaga ama aabayaashood ama walaalahood baanu naqaanaa marka wax badan baanu ka bedeli karnaa sidoo kaleeto saaad la socotid markaad wadamo kala tagtid oo dhalinyaro kala gedisan aragtid waxaad helaysaa khibrad ka gedisan kuwa ayagu ay haystaan marka markaad la sheergaraysido ama u sheegtidoo dhahdid adduunka saan u shaqeeyaa dhalinyarada adduunka saan ay wada xiriiraan saana loo shaqeeyaa waa fikra ku siyaadin kartid oo wax kaga bedeli karno hadda tusaaloo kaleeto sida bashiir sheegay dhalinyaro badan baan u tagnay la xiriirnay nasiib wanaag magaalada sawir baa laga haystaa ah in magaaladu ay colaa jirto nasiib darro ma ku tilmaami karo oo waa nasiib darro marka si loo fiirsho laakiin ma ahan xaqiiq magaalada magaaladu colaad way ka dhacday laakiin colaadii ma jirto dagaal baa dhacay dad baa ku dhintay ama aana qabiil iyo wax la xiriira dhacay laakiin dee wixii wax jira ma aha waa wax maalin dhacay wax maalin kasta socda maaha hadda waxaanu joognaa muddo ku dhow laba bilood hal dhacdaa ka dhacday dhacdadaasi dhacdo aana qabiila ma ahayn dhacdo la qorsheeyey oo qorsho ahayn maha ahayn waxay ahayd wax si maaragtay accidenti ah ama si qaldan u dhacday laba qof oo isdagaasho xabado isku furtay dadku leeday waa labadii bilood aan joogay waxa ka dhacay sawirkaasi guud oo magaalada marka magaalo colaadeed ah waxaa keenaya waxay tahay dhalinyaradiibaa maalin baa dagaal dhacay qabiilkoodiibaa qof dilay way baqeen gadaalba u baxeen dib damba iskuma soo laaban isma soo dhexgelin taas marka waxaan rabnaa inaan dhahno okay war qoriga ha layska dhigo dhalinyarada ha laysdhex galo adduunka kale iyo waxaan kusoo aragnayna nala arko oo inaan kusoo siyaadino oo khibrad iyo waxaan dheernahay nala arka taas baan raajinayna hadii lahan wax badan baana ka bedeli ka doonaa insha allah faaduma cabdul faarax iyana waxay ka mid tahay dhallinyarada ka yimid qurbaha gaar ahaan america faadumo rag way kala xiran yihiin sida la tilmaamaya habluhu ma ku jiraan waxa kala xirxiran colaadaha jirase saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa gabdhaha aad baa u mahadsantahay cabdiwaaxid waa run gabdhaha colaadaha way saameysay haddii walaalkaa la dilo ama in adeerkaa la dilo ama wiilkaagii ama walaalkaa la dilo qasab colaadda way ku saameyneysaa hase ahaatee sida raggu uu kala xirxiran yahay dumarku ma kala xirxirna hal suuq baa laga wada adeegtaa hal suuq baa la wada marayaa waa la wada ganacsanayaa isku meel baa la joogaa laakiin weli waad dareemeysaa inay ku kala jiraan cuqdadii iyo maaragtay wixii lakala tabanayay inay jiraan marka iyadana waxaan rajeynaynaa inay dhammaato hooyooyinku way ka qayb qaadanayaan gabdhaha waa doorka waxay ka ciyaaraan nabadda kaalinta ugu horeysay ka ciyaaraan wax kastoo socdana waxaa wada dumarka iyo waxaa ugu badan haweenka ugu badan marka aad baan u rajeynayna ayakuna tan inay nala garab galaan oo nala qaataan waana arin aan rajeynayna guul weyn inaan ka gaarna rag iyo dumarba dhalinyaro iyo waayeel inaan isku kaashano magaaladana waa magaalo nabadeed dadku way ka aaminsanyaen magaalo colaadeed inay tahay laakiin sida loo aaminay sida cabdikaafi sheegayba laga aaminsan yahay iyo siday tahay markaa dhexgashiis malaha marka waxaan rajeyneynaa waxaana inay dhammaadaan oo weliba muddo yar ku dhammaadaan insha allah waxaana ka qayb qaadan doonaa waana ka qayb qaadan doonaa insha allah aad baana umahadsantaha bashir kulamadii aad la samayseen dhalinyaradii iyo qeybihii kala duwanaa ee bulshada markii aad la kulanteen maxaa idinkaga soo baxay dadaalka aad wadaan iyo fakarkooda markaad isbarbar dhigtaan ma yahay mid meesha ka saari karaa ee kala xirnaantii dhallinyarada
dhallinyaradaas runtii waxaa ammaan mudan dhallinyarada ku nool degmada caawdaaq xaafad kastoo ay joogaan markii aan la kulanayo aan u tagnay waxaad moodaa dad noo diyaarsanaa oo annagana sugayay fikir kastoo aan usoo jeedino waxaad moodaa inuu markii hore miiska u saarnaa damcan waynagu farxeen waana soo dhoweeyeen barnaamijkii nabadeynta iyo arrintaanse u aragtaan markii aan hawshii kala hadalnay waxay aada iyo aada macnihiisha ugu riyaaqeen hawshii dhinac kastooo degmada oo aan tagnana dhallinyaradii ku nooleed waxay mani ii sheeg naga ballan qaadeen inay arrintaas ayagu ka dhallinyaro ahaan ka degmada cawdaq ahaan ay diyaar u yihiin inay waxii ay qaban karaan ay ka qabtaan diyaarna u yihiin inay arrintaas ay u soo arrintaas inay inay fuliyaan maxaan u maleynaya inaan ka qabanno waxaan maleynaya wax weyn inay noo qabsoomi doonaan insha allah haddii ilaa yidhaahdo waayo degmada cawdaaq boqolkiiba toddobaatan haddaysan ka badnayn dadka ku nool waa dhallinyaro dadka dhibaatadu saamayso oo dilku ku dhaco inta badan waa dhallinyaro waxa dilka geystana waa dhallinyaro dhallinyaradii marka dhibaataduna dadkii ku dhacaysa u badnaa dadkii dhibka geysanayana u badnaa haddii ayagu ay rabaan inay nabadii ka shaqeeyaan dee taas waxaa moodaa rajo fiican oo ah inay degmadu sideedii kusoo laabato nabadii laga shaqeeyo colaado badan looga baxsan kara aad moodaa marka insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajeynaynaa inaan ku guuleysan doonno oo aan arintaas micni ka mari dhalin doono aada amaadsantaa bashir cabdikaafi sidaad sheegtay muddaad meeshaan ku noolayd waa magaaladii aad ku dhalatay kusoo barbaartay muddana waad ka maqnayd markaad dib u soo laabatay isbarbardhig dhallinyaradii hore ee xilligaagii oo aad magaalada ku noolayd iyo markaa hadda soo laabatay dhallinyarada aad ugu timid kala duwanaanshaha aad ku aragtay iyo farqiga u dhexeeya
runtii dhallinyaradii hore ee magaalada cabdaq aan ku wada kornay aan ku wada nooleyn waxaa ka mid ah bashiir maxamed dheere oo iga soo horjeeda iskuul wada aadnay dugsi wada aadnay kabacdina qurbahan wada aadnay waxaa jira dhalinyaro fara badan runtii aan wada xusi karinin horta qaarkood intooda badan waxay aadeen qurbaha qaarna waxaa saameeyey colaadihii sokeeye ee ka dhacay deegaanada iyo dalka guud ahaantiisba waa ku dhinteen qaar fara badanna way joogaan intoodii fara badnayd ee magaaladan joogtay dhibaatada qabsatay kala qoqobnaanshahaasay ku jiraan qaar baana weli isaarag qaar baan telefoon keliya aan ku wada hadalnay oonan isaarag oonan weli aana si toos u wada kulmin rajeynayase in programkaani noo socdo hadda aan bilowga noo ah markuu soo gabagaboobo in magaaladu ay taas ka bixi doonto kala gedinaanshaha dhallinyaradii hore ee dhallinyaradaani dhallinyaradii horeeto horta magaaladu intan waa ka yarayd dhallinyaraduna intan waa ka yarayd hadda dhalinyaradu intan waa ka tira badan tahay in magaaladuna waa ka ballaaratay in lasoo koobo ama lasoo ceshoy way dhib badan tahay tusaalaan ku siinaya waagii anuu aan magaalada kusoo koro kusoo caqliyaystay kooxaha jira inay saddex afar bay ahayn baan malinaya koox waxaa laohan jiray waxaa staa star kooxna waxaa laohan jiray lion kooxna waxaa laohan jiray bajolo kooxna waxaa laohan jiray axmaara baktiis afartaas kooxood baa ka jiri jirtay hadda maanta waxaa ka jira kooxaha ciyaaraha afar iyo toban kooxood oo seere e ah afar iyo toban koox saddex iyo toban kooxood oo seere b ah ilaa shan lix kooxood tiradooda saxda mahayo kuwa seerasiiga ah baa jira oo ayagana junior hoosoo hadda soo koraya markaad fiirisid marka isbarbardhigaas aa ku samaysid hadda isboorti oo kaleeto waxaad arkaysaa in dhalinyaradu ay shan jibaar lix jibaar ka tira badan tahay kuwii horeeto waxaa badnaanaysa marka ama yaraanaysa aan ka wadaa xiriirka ay yeelan karaan haddii aan loo yeelinin xiriir iyo dad isku xira iyo programyo isku xira haddaan loo yeelin xiriirka yeelan karaan baad dareemaysaa wuu baahaya annagu marka xilligeenu waa yarayd isboortigeenu mid buu ahaa ciyaaraheenu iyo goroomadeenu mid bay ahaayeen annagu mid baan ahayn colaad kastoo dhacda iyo dhib kastoo dhacaa nama saameyn jirinin haddana waxaan taas noo sii dheerayd magaalada gudaheedu dhib kama jiri jirin weligiis dhib kama dhicin anigu waxaan soo caqliyaystay iyadoo leeyahay dowlad baa burburtay ninety one baa dhacday ninety two baa dagaal la dhaceen waxaas weligay ma arag ma maqal abaaraha waxay ka dhaceen koonfur iyo waxaas iyo markaan cajiradoohanka daawado waan la yaabaa degmada cawdaq baan ku noolaha waxaas weligay ma arag mana maqal anoo weyn un baan ogaaday oon bartay oo muuqaal ahaan u arkay maahane dhibkaasi ma jirinin marka wax weyn baa udhexeeya wax weyn baa udhexeeya hadda halkaan waxaa arkaysaa oo tusaale kugu soo qaadanaya waan baxnay aniga adigu safar waxaan galnay dhulka ah waxaan tagnay magaalada balanbal markaan kasoo laabanay degmadu waxay ahayd baan umaleynayaa yoocaale wiil yar oo waxaan kula kulanay meeshaasi jiray shan iyo toban sano suu ii sheegay cabdishugri cabdishugri wuxuu ii sheegay inuu shan iyo toban sano jiro xabad mariday baan ku yiri weliga wuxuu gu yiri dagaal baaba ka qayb gala aniguna anoo labaatan jir ahna weligay qoriba arag ba jecta saacadan aan kula hadlay weligay xabad ma ridin marka differencega noo dhexeeya halkaas baa ka garan kartaa shan iyo toban sano jir dagaal galay qori iyo boosh watay oon wadada ani adigu baan ku wada aragnay iyo labaatan jir soddon jir aan weligiis xabadna ridin dagaalna arag differencega udhexeeya marka waad dareemi kartaa waddankuna dee dowlad la-aantu haddii ay sii socoto saameynta iyo isbedelka dhalinyarada taabanaysa iyo waxaas baa magaciisoobaya aad waa mahadsanta cabdikaafi faaduma hawshan markaad timaadeen waa guda gasheen saameyn badan iyo wax kasta oo jiraba haddii caqabadii aydin soo wajahdaa sidee noqonaysaan dareenkii aad ka qabteen bulshada aad baa umahadsantahay abuu kolley waxaan dareemayaa inaan caqabado badan nala soo kulmi doonin waayo waxaan ahay dad dhalinyaro ah ka imaaday qurbaha u dhashay deegaanka ku koray ku barbaaray dadkii haddaana intii badnayd oo naqaana ay ka tageen kuwa waayeel ah ay joogaan oo maaragtay magac anagii garanaya xataa magacii nagu qadarinaya ama meeshaan ka imaanay nagu qadarinaya iyo wacyigelintaan u wadno oo og inaa anagu deegaankii u wadno wadankaan jirnay uga imaanay inaan waddankanaga wax kusoo siyaadino oon ka saarno dhibaatada iyo waxay ku jiraan inta aan maaragtay anagu tabarteena ah marka waxaan rajaynayaa caqabado badan inaysan nagala kulmi doonin hadday nagala kulmaanna aan xalin doono insha allah
bashiir kulamadii aad samayseen iyo dhallinyaradii aad la kulanteen wax ku cajabgeliyey oo deegaanka horay faker ah oo aadan uga qabin oo markaa kuu soo baxay ma jiraan
cabdiwaaxid markaan magaalada imaanayey runtii waxa way fikirkan ka haystay yes fikiro badan oo ka duwan baa macnihii ii sheeg iyo waxyaaba badan oo cajabgeliya unbaan macnii ii sheegay la kulmay tusaalahanoo kale aniga markaan imaanayey hadda aniga bashiir ahaan waxaa jiray muddo ka hor adugu laba bilood ka hor saddex bilood ka hor haddaan imaanan lahaayoo kala caawudaaq magaalada qayb ka mid a inaana tageen oo lay dhihi lahaa magaraysa xaafaddaas ma tegi kartidoo waxaada u imaan macnii ii sheegeen saameyn jirtay awgeed marka markaan magaalada dhalinyara adugu xaafad walba nasiib wanaag waa ii furnayd meelna waxaa weeye xaafad kasaan tegi jira waxaa laga yaabaa inaad ku aragtid nin dhallinyaradiisa asxaabtiisa isku familka ahaayeen oo iskureerka ahaayeen aysan xaafaddaas kasoo bixin nin dhallinyaraahoo isagoo xaafaddii iska dhex maraya aan kala jeclayn dhahaya anigu waxa weeye waxna ma dilin cidna ma ii sheegeen inay disheen ma u malaynayo cidaan wax ka gelay ma jiraan haddii tayda gashana waxa weye magaraysa qofna ma baajin karo walow si kastaba aan u dhuuntaa marka waxyaabii aadka io cajabta geliya waxaa kamid ahaa dhallinyarada ayagu ku dhiiratay inaysan dhagaha u furin waxyaabaha tuhumka iyo colaadda ku salaysan ee isdhex maraya mar kasta ayagoo haba kala duduwanaadeen xaafado kala duduwan ha ka yimaadeen qabiilo kala duwan ha ka yimaadeen laakiin ayagu yiraa cawdaaq baa nahay haddii xataa reerkaygu dilo reerkaygu wax dilo iguma qasbayso reerkii wax laga dilay inaan ka cararo oo anugu aanan magaranaysa iisha waxgeysan marka waxyaabahaasa ka mid ahaa waxyaabihii aadka ii cajabgeliyey runtii oo aan aad
cabdiwaaxidow waxyaalaha aniga cajaayib geliyey haddaan su-aashaas bashir aan wax ka dhaho waxaa ka mid a dadku dhallinyaradu ama kuwa qoryaha wata markaa u tagtiin waxay ku leeyihiin niyo ilaahow colaadaa naga qaad niyohow dad wada dhashaan nahay dad ehelaan nahay dadka magciisaan nahay haddana tuhumkiisuu bashir sheegayey aan jirinin baa jiro qof kasta meel ku qabiraya haddaa u tagto meeshaas u tagto dhaadirniyow maxaa jira dad wada dhashay baa leeyahay magaalada baa la wada degan yahay maxaa maxaa dhibaho jira wuxuu leeyahay niyow dhibaataana haysata nabad baan rabnaa magaciisa baan rabnaa adugu marka caabud waa boqol iyo labaatanka kun baa boqol labaatan kun baa lagu qiyaasaa walow aan is leeyahay aad bay uga badan tahay tiradaasi waa tira beena boqol iyo labaatan kun oo qofoo ku nool qof kasta wuxuu ku leeyahay nabad baan rabnaa haddana baqdin baa jirta marka baqdintaasi waa mid huuhaa ah oo aan jirinin ee haddii qofka sida bashiir sheegay dhallinyarada noocaas oo kaleta ah oo ayagu dhahay anuu dhib ma geysan qofna dhib uma geysan qof dhib ii geysan inuu jirana ma umalaynayo maxaa qof maxaa dhiba geystay oo soconaya kuwaas kooto lagu daydo la socdo oo la isdhex galo oo la magaciisa garayo dabarka beentaabaa go'i lahaa dadkii fikir qaldan baa ku jira
bashiir hawshan aad wadaan fekerka ka soo koowo haddii dhibaata idinka soo gaarto oo ay waxyeella idin taabato ma sii wadaysaan oo ma ku dhiiranaysaan mise halkeedaad rabtaan inaad uga hakataan
maya cabdiwaaxid meeshaada ku hakin mayno sidii walaashay faaduma sheegtayna ma u malaynayo horta in caqabad naga hor imaanayso waayo hawsha hadda waa ku guda jirnaa dhallinyaradii waa la kulanay inta guddigoodba waana na soo wada dhoweeyeen qof kasta oo degmada cawda ku noolna sida cabdikaafi hadda sheegayay wuxuu leeyahay anagu nabad baan rabnaa annagu waxaan rabnana waa nabad iyo waxaan ka shaqaynayno iyo isdhexgalkii bulshada marka insha allah wax caqabada na hor imaan mayso haddii ay naga hor timaadana waxaan isku dayaynaa oo aan micnihii sheeg marada dhexda ugu xiranaynaa inaanan ka daalin ilaa aan ka mira dhalina aan ka gudubno caqabad kastoo naga hor timaada ayaguna barnaamijkan ah inaan magaranaysaa ii sheeg aan soo afjarno kala qoqobnaanta iyo colaadan raagtay ee ka jirta degmada caawdaaq waana wax la qaban karo dadkana dad walaalaa weeye wax u dhexeeyaa ma jiraan waxaa keliyo ay u baahan yihiin in loo sameeyo wiilka qoriga wata la wacyigeliyo oo ladho qorigaan iska dhig qof walaalkaa haddaad dishid adiga unbaa walaalkaa dilay hadilin walaalkaa ee qoriga dhig qalinka qaad nabaddah laga wada shaqeeyo baaqaasaan u diraya u mahadsantaa baaqa waxaan u dirayaa marka ugu horeysa degmada caabud waaq anigoo dhahaya waxaa tihiin dad walaalo ah waxaa tihiin dad ay colaad yar soo dhex martay laakiin kasoo kabtay waxaan idinka codsanayaa inaad ka baxdeen qoqobnaanshahaan iyo kala xerxernaanshahaan iyo ree hebel iyo qabiilkaanaad ku jirtiin hal qoys baa tihiin hal magaalo wada dego inaad wanaaga ka wada shaqayseen saqiir iyo kabiir dhallinyarada waa horeyse wiilka dhallinyarada hadduu diido qori inuu qaado oo ku dhaho aabihiis aabe qorigan ma qaadayo waxaan dilaya waa walaalkay aabihiis uma soo celinayo inuu dhaho aabo qoriga qaad wuxuu leeyahy aaba waad saxan tahay qoriga ha qaadin waa walaalka walaalka garabka qabso marka dadka waayeelkan waxaan ka codsanayaa inay dhallinyaradooda ku dhiirigeliyaan inay ka qeyb qaataan nabadda oo wixii horoo dhacay waa dhaceen wixii hadda soo socda iyo dadka damboo soo koraya in colaadaha iyo waxaan ay lagu korinayo laga daayo dhallinyaradana waxaan leeyahaa waxaan ka codsanayaa inaad wax kastoo dhaca aad ka xigsatiin danta guud iyo maaragtay ilaahay dartiis wax kasta ood samaysid oo ka qayb qaaatid oo wanaagana ilaahay ajar buu kaa siinaya
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga ah cabdiwaaxid macalin isaaq oo isagu booqday magaalada caabud waaqan iraahdee dhegeystayaal ee gobolka galguduud oo warbixintaasi uu nooga soo diyaariyay halkaasi aad kala socoteenna waa la-aanta afka soomaaliga ee v o eda markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo wariyaha v o eda maxamuud mascade
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo koobka toddobaadka soomaalida ee ka socda waddanka kanada ayaa ciyaarihii semifinalka la soo gaaray waxaana kulan xiise badan oo xalay dhex maray kooxaha kubadda cagta ee midnimo iyo banaadir ee labadan kooxood ku kala adkaadeen hal iyo eber oo kooxda midnimo oo ka socota gobolka minnesota ay ku badisay hal iyo eber kana adkaatay kooxda banaadir oo ka socotay waddanka kanada sidaasi kooxda kubadda cagta ee midnimo ayaa ciyaarta kama dambaysta u soo gudubtay caawana kulan adag oo xiise badan waxaa iskaga hor imaan doona kooxaha hillaac iyo north london labadan kooxood waxay ka kala socdaan hillaac oo ka socota magaalada toronto ee waddanka kanada iyo north london kooxdaasi oo ka socota magaalada london ee waddanka ingiriiska ciddii badisa labadaasi kooxood waxay ciyaarta kama dambaysta afoodes dari doonaan kooxda kubadda cagta ee midnimo haatan haddii aan jaleeco ciyaaraha saaxiibtinimo ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ciyaarayaan kuwaasi isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka soo socda ayaa kulan xiise badan waxaa hal iyo hal ku kala baxay kooxaha b s g iyo baris f c oo magaalada baris ku wada ciyaaray dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee wigan atleticna waxay hal iyo hal bareejaha la gashay kooxda kubadda cagta ee liverpool ciyaartaasi kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaa gool u dhaliyey ciyaaryahankay dhowaantan soo iibsatay maxamed saalax waana goolkiisii ugu horreeyey iyo kulankii ugu horreeyey uu kooxdiisa liverpool u sabto haatanna haddii aana jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaryahanka kyle walker ee kooxda kubadda cagta ee tottenham muddada u ciyaaraya ayaa waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee manchester city manchester city ayaa ciyaaryahankan kula soo wareegtay lacag gaaraysa afartan iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska iyadoo hab ciyaareedkiisa iyo guulaha uu kooxda la gaaran ay keeni karayso in lacagtaasi ay afartan iyo shan milyan ka badato oo ilaa iyo konton milyan oo ganiga ingiriiska gaarto dalka talyaaniga ciyaaryahan benuji difaacii birta ahaa ee kooxda yubentus ayaa kooxdaasi ka tegey kadib markii la sheegay inuu khilaaf soo kala dhex galay isagiiyo macallinkiisii agleri waxayna taasi keentay inuu ku biiro kooxda ay xafiiltamaan yubentus ee ac milan waxaana ciyaaryahankaasi gegida sansiro stadium ku soo dhoweeyey taageerayaal fara badan oo xiisaynayay inay arkaan laacibkan birta ah ee difaaciisu mucjisada yahay inuu ku soo biro kooxda kubadda cagta ee ac milan waxaana taasi haatan ay muujinaysaa in ac milan ay dardar gelinayso ciyaaraheeda oo ciyaartooy fara badan ay soo iibsanayso xilli ciyaareedkan kadib markii milkiilanimada kooxdaasi ay la wareegeen maalqabeenno u dhashay waddanka shiinaha ciyaaryahankan waxaa lagula soo wareegay lacag gaaraysa soddon iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska dalka ingiriiska haddii aan jaleexo ciyaaryahanadii ugu lacagta badnaa ay kooxaha dalkaasi soo iibsadaan intay u diyaargaroobayeen xilli ciyaareedka soo socda ayaa sidan kale ah ciyaaryahan lukaku manchester united ayaa toddobaatan iyo shan milyan kala soo baxday lakaseto oo ninka ku xiga lacag ahaan arsenaal waxay kala soo baxday afartan iyo lix milyan oo ganiga ingiriiska ah sidoo kale ciyaaryahan waker afartan iyo shan milyan oo shan kale la doonayo in dib lagaga soo daro ayay ku soo iibsatay manchester city silva manchester city ayaa waxay kala soo baxday afartan iyo saddex milyan ederson oo goolhaye ahna soddon iyo shan milyan ayay manchester city kusoo gadatay maxamed saalax liverpool waxay kula soo wareegtay lacag gaaraysa soddon iyo afar milyan oo ganiga ingiriiska lindafol manchester united waxa ay ku soo gadatay koob iyo soddon milyan kenna waa difaace waxa uu ku biiray kooxda everton oo soddon milyan ayaa lagu soo iibsaday rodigar ciyaaryahanka la yidhaahdo isna difaac kale ah chelsea ayaa labaatan iyo sagaal milyan kusoo gadatay bigfor oo goolhaye ahna waxaa kooxda everton ay kula soo wareegtay lacag gaaraysa labaatan iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska dhegaystayaal xubintii ciyaaraynta ayaa kusoo koobaya tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
waa xubintii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascade dhegeystayaal haddaynu taasi kaga soo gudubno idaacaddayeediiyo duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa gebagabadeedii aanu sii marayna aynu sii gebagabayn doonaa waxa aanu aniga iyo saare cabdi axmed oo idaacaddaydii la socodsiinayeyba aanu dhegihiina uga tegi doonaa heesta kabo iyo weliba codadka farxiya fiska iyo weliba fanaanka ilkacshaqaystan iyo intaynu idaacaddan idaacad xita isugu iman doona waxaanu la leenahay sidaa iyo nabadgelyo
sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto midhahee ka baxan ubaxu kala noocyahan egmada kugu sii hayaan kalgacalku daawada sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto midhahee ka baxan ubaxu kala noocyahan egmada kugu sii hayaa kalgacalku daawada qurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafinee allow kasbanaaro ku kulana raasqabo qurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafinee allow kasbanaaro kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida shake yeah.